faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi sijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed boolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado baladweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naami raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkan waa raadiyo cadaada waxaad ku soo dhowaataan warka habeen qodobada caawa warka habeen aad ku maqli doontaanna waxaa ugu doroon ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo wafdi uu hogaaminaya oo gaaray magaalada dhuusamareeb ee galmudug dad loo haystay dembiyo kala duwan oo maantay ka soo muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee buulo bardo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo shaacisay in waddamo shisheeye ay ku lug lahaayeen qaraxii ka dhacay ex kontarool afgooya ee magaalada muqdisho faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxaya dagaal gaystay khasaaro xoog leh oo maantay ka dhacay degmada wasiil ee gobolka mudug hay-adaha amniga dowladda federaalka soomaaliya oo lagu eedeeyey inay wax ka ogaayeen qaraxii lagu weeraray ex kontarool afgooye guddiga qaran ee gurmad oo shan qof oo ka mida dadkii lagu weysanaa qaraxii ex kontarool afgeeyo oo sheegay in la helay qaramada midoobay oo cambaareeyey qaraxii lagu weeraray isgoyska ex kontarool afgooye ee magaalada muqdisho warar kala duwan oo ka soo baxaya weerar lagu qaaday xaruntii ugu weyneed shabaab ay hubka ku kaydsan jireen ee degmada jilib ee jubbaland intaas waxay ahaayeen qodobada caawa warka habeeni ku doorka roon balse iminkii haata
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo isniinah talaadan ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha labiyo tobnaad labada kun toban iyo sagaalka caawa warka waxayn la socodsiinaysay anigoo asaabriin xasan maxamed waxaa soo saaray xasan axmed maxamed xasan khasaaro iminkii haatanna kusoo dhowaada warkiioo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo wafdi hogaaminayo ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb ee galmudug ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ra-iisul wasaaraha ayaa inta uu jooga magaalada dhuusamareeb waxa uu kulamo wadatashi ah la qaadanaya qeybaha kala duwan ee bulshada reer galmudug mudane xasan cali khayre ayaa sidoo kale waxa uu u kuurgeli doonaa arrimaha horumarinta bulshada mashaariicda horumarineed iyo xaaladda amniga ee deegaanka galmudug dad loo haysto dembiyo kala duwan ayaa maanta ka soo muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee buulo barda warkan waxaa sii anba qaadaya bashiir cabdulaahi cismaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya qaybteeda toddobylabaatanaad ayaa maanta u fadhiisatay dacwada loo haysto saddex qof oo laba ka mid ah ay ahaayeen askar ka tirsan ciidamada xoogga dalka halka midka kale loo haysto inuu ka tirsan yahay al-shabaab gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta toddobylabaatanaad gaashaale maxamed amiin cabdulle ayaa daah furay maxkamadda waxaana goobta ay ka socotay dacwada loo haysto eedeysanayaasha ku sugnaa qaar ka mid ah ehelada iido shacab ah dhegeysiga eedeysanayaasha ayaa qaadatay waqti dheer waxaana xeer ilaalinta ay soo bandhigeen cadeymo la xiriira eedeymaha ay ku soo oogeen saddexdan eedeysane ee maxkamadda la horkeenay maanta anoo cadeymaha aan leeyahay iyo wixii kiiska loogu baahanayo idil aan soo bandhigayo marka koowaad waxaan rabay muuse waa kuma muuse wuxuu ahaa dhallinyaradii ay shabaab ka tashkiiliyeen ama ay ka qoreen degmada bulugurta gaar ahaan masjidka naga soo horjeeday jaamaca wuxuu ku biiray shabaab waqti aad u fog intaasna muuse wuxuu ku dhex muquurinayay baabiinta handadaada ka qaadista xoolaha shacbiga soomaaliyeed oo aan waxba ka galabsanin wuxuu ka mid ahay dhallinyaro fara badan oo soomaaliyadoo laga qalda maskaxda iyo fikirka sababna u noqday inay dadka dhibaateeyaan gacmahoodana ku dilaan gacmahoodana baadda ugu qaadaan dhegeysiga dacwadda loo haysto eedeysnayaasha kadib waxaa soo xiray fadhiga maxkamadda gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta toddobylabaatanaad gaashaale maxamed amiin cabdulle
eedaysane muuse mataan cali waxaa lagugu eedaynayaa in aad ka mid tahay ururka al-shabaab gaar ahaan qaybta loo yaqaano xisbada laguguna soo qabtay adigoo ku huwaysan bam gacmeed ama bam efon waxaana lagaa soo qabtay inta u dhexaysa deegaanada shaw iyo buurweyn oo ka tirsan gobolka hiiraan eeddaasoo ku xusan aayadda soddon saddexaad suuratu almaa'ida qodobka laba boqol labaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed eeddaas lagugu soo eedeey muuse waxaad kaga jawaabi kartaa jawaabaha soo socda eeddaas liigu soo eedeeyey waan galay ma gelin dood ayaan ka qabaa galmaqalkii uu ku eedeysnaay eedaysane muuse mataan cali muuse dheere labaatan laba jir ah ina aamino xaaji maxamed ku dhashay degan buurweyn oo ah tuulo hoos timaada deegaanka ama degmada buuluburde ee gobolka hiiraan halkan ayaa ku gabagabeynay maxkamadda ayaana go-aanka soo saari doonta wabilahi towfiiq xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa ka fakaday xabsiga dhexe ee xamar qodobkan waxaa sii dhammaystiraya xasan axmed maxamed tiro maxaabiis ayaa maanta ka baxsaday xabsiga dhexe magaalada caasimadda ee muqdisho sida alwalada lagu kalsoon kara ay warbaahinta u sheegeen tirada maxaabiista baxsatay ayaa lagu sheegay in ahaayeen saddex maxaabuus waxaana xogta aan ka helayna ay sheegayaan in ahaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo maxkamad ay xukunno kala duwan ku riday mid ka mid a maxaabiista ka fakatay xabsiga dhexe magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ku guulaysteen in lasoo qabtay waxaana lagu qabtay agaarka kawaanka xamar weyne balse weli waxaa la-yahay laba ka mid a maxaabiista ka fakatay xabsiga dhexe ee xamar labada maxaabuus ee weli ka maqan gacanta dowladda federaalk soomaaliya ayaa mid ka mid a waxaa ku xukunaa xabsi da-an halka mid kalena uu ku xukunaa shan iyo toban sano xabsi ciidana ilaa hadda lama yaqaano qaabkay u baxsadeen maxaabiista mana jirto wax waroo ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya waxaana weli magaalada caasimada ah ee muqdisho ka socda baaritaan xoogan oo lagu baadgoobaya maxaabiista ka fakatay xabsiga dhexe magaalada caabsamada ah muqdisho xabsigan dhexe ee maanta ka fakadeen maxaabiistan ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ku riday xukunada kala duwan ayaa ah xabsi si weyn loo ilaaliyo waxaana ammaanka si qaasa u ilaaliya ciidamada hay-adda nabadsugudda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa shaacisay in waddamo shisheeye ay ku lug leeyihiin qaraxii ka dhacay isgoyska ex control afgooya ee magaalada muqdisho waxaa sii dhammaystiraya cali cumar maxamed wargeeskan oo laga leeyahay dalka turkiga ayaa saakii daabacay in qaraxii siddeed iyo labaatanka bishani ka dhacay isgooska aadka u mashquulka badan ee ex kontarool afgooye ee magaalada muqdisho islamarkaana ay ku naf waayeen dad badan oo dhaxalgal uu ahaa bulshada soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay wargeeska in ay ka dambaysay amba mas-uuliyaddiisa ay lahayd dowladda imaaraadka carabta oo siyaasad ahaan ka soo horjeeda howlaha ay dowladda turkiga ka wada soomaaliya iyo dalal kale wargeeskan oo lagu magacaabo yeni safka oo aad ugu dhow dowladda turkiga ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in dhaxal sugaha dalka imaaraadka mohamed binu zayd uu lahaa amarka qaraxii sabdigii muqdisho ka dhacay oo ay ku dhinteen dad ka badan sagaashan iyo shan qof ilaa iyo hadda inta loo ogyahay wargeeska ayaa waxa uu intaasi ku daray in bartilmaameedka weerarka uu ahaa shaqaalaha dowladda turkiga ee ku howlan waddada laamiga ah ee xiriirisa muqdisho iyo afgooye wargeeska ayaa sidoo kale warbixinta ku sheegay in qaraxa lagu soo beegay isla maalinta ay dowladda turkiga ay isku diyaarinaysay taageero ciidan oo la siiyo dowladda caalamka aqoonsan yahay ee liibiya maadaama uu turkigu taageero dowladda tripoli halka imaaraadka ay taageerto mucaaradka uu hogaaminayo jenaraal khaliif xaftar wargeyska ayaa waxauu hoosta ka xariiqay in cadeymo laga helay burburkii qaraxii ay si toosa qaraxaas ula xiriirinayaan imaaraadka carabta yunisafka ayaa sidoo kale warbixinta ku sheegay in qorshaha qaraxu ay qayb ka tahay in imaaraadka sacuudiga iyo masar ay ku cadaadinayaan dowladda soomaaliya inay xiriirka u jarto dowladda turkiga oo aad ugu saameyn badan dalalka shisheeye ee ku sugan soomaaliya dhinaca kale qoraal lagu baahiyey barta twitter-ka ay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo nisa ayaa lagu shaaciyey in qaraxii ka dhacay ex control afgooye ee magaalada muqdisho uu qorshihiisu uu lahaa dal shisheeye qoraalka nisa oo kooban ayaa lagu yiri waxaan madaxda qaranka u gudbin doonaa warbixin bilaaw ah oo tilmaamaysa in xasuuqii shacabka soomaaliyeed loogu geystay muqdisho sideed iyo labaatanka bishani disembar labada kun sagaal iyo tobanka oo qorshihiisu ay lahayd dal shisheeye qoraalka nisa laguma magacaabin dalka qorsheeye qaraxa waana markii ugu horreysa ee dowladda soomaaliya dal shisheeye ku eedeyso qaraxa ka dhacay magaalada muqdisho ay ku dhinteen dad badan oo shacab ah cali cumar maxamed cali soomaali raadiyo cadaadow magaalada muqdisho faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal geystay khasaaro xoog leh oo maantay ka dhacay degmada wasiile gobolka mudug mar kale xasan axmed maxamed ayaa siyaanba qaadee faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa dagaal khasaaro xoog leh geysta oo maanta ka dhacay deegaanka wasiile ee gobolka mudug dagaalkan oo ahaa mid xoogan ayaa yimi kadib markii ay dagaalameen maleeshiyabilad isticmaalaya maanduuriyaha kaasoo lagu dha iibinayay degmada wasiile ee gobolka mudug ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay dagaalkaasi iyadoo ku dhaawacmeen mid kale sidan u xaqiijiyeen maamulka degmada wasiile ee gobolka mudug xaalada magaalada wasiile ee gobolka mudug ayaa haatan ah mid degan waxaana haatan socodaallo nabadeed oo ay wadaan waxgaradka deegaankaasi si loo qaboojiyay xiisada ka dhex halowsan labada maleeshiya bilaad ee ku wada nool degmada wasiile ee gobolka mudug taas oo ka dhex bilaabatay kadib markii ay isku qabteen maandooriya lagu dhex iibinaya degmada wasiile ee gobolka mudug maamulka degmada wasiile ee gobolka mudug oo la hadla warbaahinta ayaa sheegay inay ku dhex jiraan si loo qaboojin lahaa dagaalbileedkaas islamarkaasna waxay sheegeen in ciidamo kala dhexgala maleeshiyad ku dagaalamaya degmada wasiile ee gobolka mudug halkaas u direen hadda dhibaato weyn maaha calaa kulli xaal laba nin baa meesha ku dhibatay iyadana labada masarooyin oo xalbooda socda oo la xalinayaa falay ku dhacdan fal hadda mutaqabiyeel iyo fal mataqaana dhibaato weyn keenaya ma magaan maqaras maaha maya maya laba maleesha dhaad ma jiraan masa dhalinyaro dhalinyaro mataqaan magaranaysaa meel iskugu timid oo magaranaysaan oo adigu arrimo muqaadaraad arrin muqaadaraad oo ku sheekasanaysa laba laba nin aa dhibaato nina waa dhaawac waa laakiin wax maleeshiya maleeshiya ka timid oo dagaalka ka timid ma jirto yani maanta waxaan mata dhalinyarada meel ku timato ana magaranaysaa wax dagaal weli hata dagaal saxiiba ka dhexeela ma aragi magaranaysaa waxbaa si iska ah waxbaa si iska ah laakiin wax maleeshiya dagaal ka dhexaysa iyo mataa maleeshiyada ma jiro ma jiro wax ka jawalaan wax ka jawalaan wax ka jawalaan wax olaada oo ka taagan iyo dhaaf wadada dhimato iska dhacda meel kasta ka dhacdaa mogta yani waxyaabo yariyo dhalinya dhexeeda way iska weeye dhalinya dhalinya qaliya hataa kuwa timaan waa dhalinya meel iska dhobnaayo mataqaana magaranaysaa iska seeqayo hayeen magaranaysa xoogaa dhagada wax kisa dhabatay marka calaa kulli haal haddana waa loo soo socda odayaashii xariir ahaa baa misaal gacala ka socda sooga ka socda yani wax laakiin qabiil ah iyo wax maleeshiya iska soo jeeda iyo wax dhiilo dagaal midna ma jirto muddooyinkii dambe ee degmada wasiile ee gobolka mudug waxaa kusoo badan yimi isticmaalka maanduuriyaha khamriga ah oo dhibaato xoog leh ku haya shacabka ku nool degmada wasiile ee gobolka mudug gobolka mudug waxaa kusoo lalaabtay dagaalada u dhexeeya beelaha qaar iyaga wadadega gobolkaasi iyadoo dhowaan heshiis nabada lakala dhex dhigay maleeshibaad ku dagaalamay deegaanada tawfiiqii afar waaqa ee gobolka mudug kadib dadaal uu sameeyey taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabdixamiid maxamed dirir iyo taliyaha qaybta koolaatana jenaraal cabdixasiis cabdulaahi qoojo dagaar iyo saraakiil kale kuwaasoo isku xilqaamay sidii nabad u kala dhex dhigi lahayeen beela walaalaha ku dagaalamay deegaanada tawfiiqii afar waaqa ku yaala bariga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inay wax ka ogaayeen qaraxii lagu weeraray ex control afgooye faahfaahinta qodobkan waxaa inoo hayaa cabdisataar axmed laamaha ammaanka ayaa lagu eedeeyey inay ka gaabiyeen sugidda amniga isgoysyada magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya xilli maalintii shalay ee hadduu isgoyska ex control uu ka dhacay qarax ismiidaamina ayaa qaraxaasi waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimashihii dhaawac waxaana laamaha ammaanka lagu eedeeyey inay ka gaabiyeen sugidda amniga isgoysyada magaalada muqdisho kornal buule oo ka mid ah dadka u dhuuntaloole arrimaha amniga sheegay in ciidamada booliska ee jooga koontaroolada ay isdhigteen islamar ahaantana aysan u diyaarsanayn in ay ka foojignaadaan weerarada qaraxyada ah oo inta badan ka dhaca magaalada muqdisho waxa uu sheegay in ciidamada jooga iskoosyada ay ka maqan tahay qaabkii loo sugi lahaa amniga isaga oo tibaaxay in aan la jeclaysanaynin qaabka ay u sugayaan amniga waxa uu sidoo kale sheegay kornool buule in ciidamada booliska aysan wanaagsanayn la dhaqanka iyo la tacaamulka ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed haddana amniga xamar hadda si loo sugay ani waxaan u arkaa si aqoon aan ah aqoon qayb aqoon la-aanta kamid ay kamid tahay oo amniga loo sugnaa qayb kamida waaye ka maqan amniga loo sugnaa baa ka maqan hadda waxaani horta caalamka ay ka dhacayaan dowlaha amnigooda aragtida horumari bay ka dhacayaan laakiin sida ciidamada isgoosiyada joogo cashuur ha qaaden ama wax kasta ha aadaynaya marka aad marayso ma jeclaanaysid qaabkay amniga u sugayaan ma jeclaanaysid weli dadka weliba dhibaataynaya wey nimanka muxaa intay hataa wax baari lahaayeen ay iska kootooyaan gaadiidka waxaad moodaysaa waxaad arkaysaa ayagaaba dadkii dhibaataynaya baabuurta dhibaataynaya muxuu ahaye sida aan loogu talagelin amniga u sugayo waxyaalaha qaladka oo aan markaa dhex marayso adoo shacab ahata aad wadada maraysa ma jeclaanaysid ciidamada iskoosyada jooga sida wax u sugayaan wax saxooda muxuu leedahay waxbaa loo qaban karaa maaha
kornel boole oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in ciidamada jooga iskoosyada ay qaataan musharaadkii loogu talagalay isagoo sheegay in dowladdu ay u dadaashay islamar ahaantana ay ka fikirtay qoondadii ay qaado laheyd waxa ugu baaqay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya in ay ka tashato ciidamada booliska islamar ahaantana ay keento ciidamo ka wanaagsan kuwana
mushaar bay qaataa ciidamada waa loo dadaalaa dowladda way u dadaashaa waxa weeye waxaa lagu xisaabtamaya dhaqaalaha wadankaa lagu xisaabtamaya maanta askariga kan fulinta ku jiro ayaa la dhihi karaa mushaarka mayaa ku yar kaasaba aanu dhibaato dagaalamayo oo hadda hadda ciidamada furmaha ka dagaalamaya wax bay qabteen aad bay u dadaaleen laakiinse meesha haracsanaad ka jirta waa xamar waa ciidamada booliiska laleeyahay oo jooga wadooyinka ka bilaaba kas control ilaa ilaa lambar afar markaa tegaysa sida ay dadku dhaqmayaan ama u taagan yihin ama wadadan ka timaada telefoonka kuwa joogasay dadku dhaqmayaan si sax maaha waxaan soo jeedinayaa dowladda waxay dadaashay xukuumaddu way dadaashay ciidamada mushaar bay qaataan aad bay ciidamada furmaha u fiican yihiin meelaha kale waa fiican yihiin laakiinse ciidamadan waxaan dhihi lahaa joogo wadadan ka bilow x control ilaa lambar afar intana ilaa tarabuunka oo ilaa lambar afar ku keento ciidamada jooga ciidan maaha lama dhihi karo waxaan dhihi lahaa dowladda ha ka tashitaan hadalkan ayaa ku soo aadaya xili maalintii shalay ahayd isgooska ex control ee magaalada muqdisho uu ka dhacay qarax ismiidaamina waxaana qaraxaas ka dhashay khasaare isugu jira dhimashii dhow waxaana la sheegay in qaraxaasi uu ahaa midkii ugu khasaaraha badnaa marka laga soo tago qaraxii ka dhacay isgooska afar iyo tobanka oktoobar labada kun iyo toddobiyo tobankii guddiga qaran ee gurmadka ayaa shan qof oo ka mid a dadkii lagu weysanaa qaraxii ex control afgooya sheegay in la helay qodobkan waxaa inoo dhammaystiraya cali cumar maxamed guddiga gurmadka qaran ee uu siddeed iyo labaatanka bishani uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa ku dhawaaqay in loo gudbay wejigii labaad ee howlaha gurmadka degdega ah loogu fidinayo dadka shacabka ah ee dhibaatada culus ay ka soo gaartay musiibadii maalin ka hor ka dhacday isgooska aadka u mashquulka badan ee ex kontarool afgooye ee magaalada muqdisho guddiga gurmadka oo saacadihii lasoo dhaafay kulamo isdabajoog ah ku lahaa xaruntooda magaalada muqdisho ayaa waxay xaqiijiyeen in guddiga ay u suurto gashay inay helaan dad badan oo tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo labaatan ruux oo la weysanaa labaiyo toban ka mid a inay heleen shan ruux oo dhimasho ah hal ruux oo dhaawaca iyo sidoo kale lix ruux oo caafimaad qabta xasan maxamed canshuur oo ka tirsan guddiga gurmadka degdega ee uu magacaabay ra-isul wasaaraha soomaaliya ayaa wuxuu faahfaahin ka bixinayaa wixii u qabsoomay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay inta hadda aan hayno tirada guud oo la la-yahay waa shan iyo labaatan waay waxaa lab ah laba iyo labaatan waxaa dhadiga saddexa dhadiga tirada caruurta marka dadkaas inta caruur oo ku jirta waa sideed lix lab ah iyo laba dhadiga tirada marka la helay intaas waa intii la lahay inta la helay waa lix waxaa ku jiro oo nool nolol lagu helay waa shan shan ruux inta dhimatayna waa hal ruux marka
marka labaatan qof ayay hadda noqonayaan dadka la laayahay marka laga jaro tiradaas haa labaatan ruux ay noqonayaan marka tiradaas laga jaro dhinaciisa afhayeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya ismaaciil mukhtaar oranjo ayaa waxa uu ka hadlay doorka warbaahinta ay ka qaadanayso baahinta iyo ururinta xogaha la xidhiira baadigoobka saamaynta qaraxa
markii weerarka shalay dhacay kadib waxaa loo fadhiistay kulan oo aan uga hadlayno sidee xaalad u wajahnaa waxaan isku qaybinay tiimam tiimamkaas waxaa ay qaar aadeen cisbitaalada qaar waxay aadeen ehelada ama meelaha ay dadka lagu xabaalayey ama meelaha ay dadka dhintay markii dhibaatada markii familka ay soo gaartay kadib inaan dabagalno oon guryahooda uga tagno oo aan wax ka weydiino hebel shaksi noocee ayuu ahaa
marka laga yimaado hadalka ka soo yeeray guddiga gurmadka qaran ayaa waxaa jira boqolaal shacab ah oo shalay ilaayo maanta buux dhaafinaya cisbitaalada iyo goobaha caafimaad ee ku yaala magaalada muqdisho waxaana taagan xaalad muruge ah waxaana qolalka meydka la dhigo hortoban boqolaal shacab ah oo baadigoob ugu jiro dad ka mida ehelkooda oo nolol iyo geeri midna aana lagu hayn
qaramada midoobay ayaa cambaareeyey qaraxii lagu weeraray isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho cabdicasiis siciid beereed ayaa dhammaystiraya miciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa cambaaraysay qaraxii shalayta ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho qaraxaasi oo ahaa mid ka mid a qaraxyadii ugu weynaa ee ka dhaca magaalada muqdisho islamarkaana ay ku geeriyoodeen toddobaatan iyo sagaal qofood sida ay taliska boolisku xaqiijiyeen sidoo kalena ay ku dhaawacmeen tiro ka badan boqol qofood xogayaha guud ee qaramada midoobay antoni guteres ayaa si kor u cambaareeyey qaraxii shalayta ka dhacay isgoyska ex control afgooye magaalada muqdisho isaga oo qoraal kooban uu soo saarayna ku sheegay inay aad kaga xun yihiin golaha ammaanka ee qaramada midoobay wixii shalayta ka dhacay gudaha magaalada muqdisho islamarkaana waxa uu dalbaday xogayaha guud ee qaramada midoobay in cadaalada la hor keeno dadkii ka dambeeyey qaraxaasi ay ku la-deen shacabka faraha badan antoni guteres xogayaha guud ee qaramada midoobey waxa uu la wadaagay dareenkiisa dadka soomaaliyeed iyo dowladda federaalk soomaaliya sida uu ka xun yahay waxa ka dhacay dalka soomaaliya qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa twitter-ka xogayaha guud ee qaramada midoobey antoni guteres waxa uu ku yidhi waxaan sii xoojin doonaa ka go-naanshaha taageerada dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya annagoo mar waliba ka shaqayn doona nabadda iyo horumarka waxaan u rajaynaynaa inay soo kabtaan dhibaatadii ka soo gaartay qaraxii ka dhacay muqdisho ayuu hadalkiisa sii raaciyey xogayaha guud ee qaramada midoobay antoni guteres ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in wixii ka dhacay muqdisho ay ahaayeen musiibo islamarkaana waxa uu u rajeeyey dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxaasi inay wakhti dhow kasoo kabtaan si walbaba ha ahaatee wadamo fara badan oo ka mid ah caalamka ayaa cambaareeyey qaraxii shalata ka dhacay isgoyska control afgooye ee magaalada muqdisho imaaraadka carabta ayaa ka mid ah wadamada cambaareeyey waxaana dowladda imaaraadka carabta ay tilmaantay in wixii ka dhacay muqdisho ay ahaayeen waxaan la mahadin islamarkaana ay iyaga oo kaga tacsiiyey dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed dadkii ku halaagsamay qaraxii shalayta ka dhacay antoni guteres ayaa imanaya iyadoo maalinnimadii shalay ahayd isgoyska ekiska control afgooye ee magaalada muqdisho uu ka dhacay qarax aad u xoogan kaasi oo galaaftay nolosha toddobaatan iyo sagaal ruux oo u badan shacab iyo sidoo kale ku dhowaad boqol qofood oo ku dhaawacmay qaraxaasi sida ay xaqiijiyeen taliska booliska soomaaliyeed
warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar lagu qaaday xarintii ugu weyneed shabaabka hubka ay ku kaydsan jireen ee degmada jilib ee jubbaland mar kale xasan axmed maxamed ayaa dhammaystiraya wararka ka imaanaya magaalooyinka jilib bu-aale jamaamo iyo kuyumbur oo ka kala tirsan gobolada jubbooyinka ee shabeellaha hoose ayaa lasoo sheegayaa in xalay mar qura ay martigeliyeen duqeymo iyo dagaalka foolkafool ah sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka soomaaliya oo dagaalkaasi qayb ka ahaa saraakiisha ayaa sidoo kale waxay sheegeen duqeynta xoogan lagu burburiyey xarun lagu keydin jiray hubka dagaalamayaasha al-shabaab oo ku taala magaalada jilib ee gobolka jubbada hoose oo al-shabaab ay ku xoogan yihiin sidoo kale duqeynta ka dhacda magaalada jilib ee jubbaland ayaa lagu sheegay inuu ku dhintay sargaal abdu u ahaa amiirka guud ee xulufada alqaacida ee soomaaliya ee la yaqaana al-shabaab dhan kale duqeynta ka dhacda degmada bu-aale ee gobolka jubbada dhexe jubbaland ayaa lagu sheegay in lala eegtay siddeed iyo labaatan gadiid dagaalka ah oo ay la socdeen saraakiil ciidamo al-shabaab ah kuwa oo la sheegan duqeynta ay ku socotay ku dhowaad toban daqiiqo oo xiriir ahaa dhinaca kale degmada jamaame ayaa martigelisay duqeynta saddexaad waxaa lagu soo warramayaa in lala beegsaday xaruntai ciidamada ilaalada jubbada hoose ugu weyneed kuwaasoo la sheegay in isku diyaarinaya inay weerar ku qaadaan deegaanka baarsa gooni oo qiyaastii konton kilomitir u jira magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland ilaa hadda ma jirin cawuro ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya ku aadan weerarkaasi xal lagu qaaday magaalooyinka jilib bu-aale iyo sidoo kale magaalooyin kale oo ka tirsan maamulka jubbaland iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya halkaasi ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dhankooda weli kamaysan hadleen al-shabaab duqeymaha lagu beegsaday xarmahooda ku yaala qaybo ka mid a gobolada jubbooyinka iyo gobolka shabeellaha hoose oo ciidamo ka tirsan kuwa kumaandoodka soomaaliya oo gar milatari ka helaya ciidamada maraykanka ee soomaaliya ka howlgala halkaasi xal ay ku duqeeyeen
guud ahaan iyo gabi ahaan waxaa intaas ku dhan warkii habeeneed kala socoteen raadiyo cadaada warkan warka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo